bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaadaha taariikhdu ay ku astaysan tahay labada bisha juun sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa maanta magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya ka ambabixi doona markab dhowaan ugu deeqay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan qaxootiga ku dhaqan waddanka yemen in lagu soo daadgureeyo ganacsato soomaaliyeed ayaa lagu wadaa maanta inuu gaarad inuu ka ambabaxo soomaaliya asigoona ku wajahan dekadaha dalkaasi yemen oo ay taagan yihiin dad soomaaliya oo doonayo in dib ay kusoo laabtaan gudaha dalka soomaaliya kuwa oo ay dhibaatooyin kala kulmaya duqaymaha joogtada u noqday waddanka yemen ee ay samaynayaan xulafada uhurmuudka u yahay sacuudi carabiya iyo dagaalada foolkafoolka ee u dhexeeya dowladda yemen iyo kooxaha taabacsan iyo sidoo kale maleeshiyaadka xuutiyiinta ee kasoo horjeeda waxaa maanta lagu wadaa in markabkaasi uu ka ambabaxa magaalada muqdisho iyadoona guddiga gurmadka dadka dib ugu soo laabanaya soomaaliya ka imaanaya dalka yemen ay dhowaan la wareegeen markabkaasi waxaana dhowaan sidoo kale hadal ka jeediyay gudaha markabka oo ku xihan dekada weyne magaalada muqdisho wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya kaa ugu baaqay ganacsatada soomaaliyeed inteeda kale inay ka qayb qaataan gurmadka loo samaynayo walaalahooda ku dhibaataysan waddanka yemen ganacsadahan ayaa waxa uu yahay ganacsado soomaaliyeed waana kii ugu horreeyay ee gurmad caynkana u sameeya dadka yemen ayadoona guddiga ganacsatada kale ay ka dalbadeen inay qaadaan tillaabo la mida midda uu qaaday waxaana sidoo kale xusid mudan in meel wanaagsan uu marayo gargaarka loo aruurinaya dadka yemen ka imaanaya ee soo gaaraya gudaha dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay isku howli doonto ama xukuumadda uu hormoodka u yahay sidii ay saamigooda u heli lahaayeen haweenka soomaaliyeed asigoona haatan ballan qaaday dowladda ama xukuumadda soomaaliya inay ka shaqay doonto sidii gobollada dhexe dalka soomaaliya saamiga ay ugu baahnaayeen ay kaga heli lahaayeen dumarka soomaaliyeed kagana dhex muuqa lahaayeen qaybaha kala duwan ee maamul goboleedka gobollada dhexe la doonayo in laga hirgeliyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa cadaada ka jeediyey warkan asigoona dhinaca kala tilmaamay in lagama maarmaan ay tahay in loo sameeyo saamig ama la siiyo saamiga u lahaayeen asigoona dhowaan sheegay in laga sugayo wasaaradda xuquuqul isaanka xukuumadda soomaaliya inay keento qorshe laga sugayo kaa uu ku aadan dhibaatooyinka kala duwanee inta badan ay tabanayaan haweenka soomaaliyeed hadalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxa uu imaanayaa xilli inta badan cadaalad darro ay tabanayaan dumarka soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya ayadoona arrintaasi ay qayb ka tahay tacadiyada inta badan qaybta ka ah ee lagu haya haweenka soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka soomaaliya haddii ay noqo lahayd saamiyada ay ku leeyihiin dowladihii kala duwanaa ee soo maray dalka iyo sidoo kale midda shaqsiyadeed ee ay kala kulmaan bulshada ay ku dhex nool yihiin inta badan al-shabaab ayaa lasoo warinayaa in lagala wareegay deegaanka torotorow oo dhowaan ay gacanta kaga dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo dagaal kula galay halkaasi waxaana ay sheegayaan wararka ka imaanaya halkaasi in xaaladda deegaankaasi haatan ay tahay mid deggan ayadoona deegaankan uu qayb ka yahay deegaano dhowr ah oo lagu dhibaatay jiray bulshada soomaaliyeed kuwa oo tacadiye kala kulmi jiray ururka al-shabaab ee gacanta ku haya halkaasi gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee maamulka dowladda soomaaliya oo ay ka tirsan tahay deegaankan torotoro ayaa waxa uu sheegay in nimankaay dhibaatada ku hay bulshada ay ka dulqaadeen sida hadalka u dhigay asigoona tilmaamay haatan wixii ka dambeeya inaana halkaas lagu dhibi doonin bulshada soomaaliyeed cabduqaadir nuur cd gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee maamu- maamulka dowladda soomaaliya ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in deegaankaasi ay u soo gaareen sidii ay ugu argudi lahaayeen shacabkii soomaaliyeed ee kal hore ay ku dhibaateeyeen kooxda ugus oo ujeedkana uu yahay sidii loola dagaalami lahaa deegaanada kale ee haatan gacmahooda ku haray ee ay ka taliyaan ururka al-shabaab
runtii ilaahay maadiisa waaye shacabkii dadka ay u geysteen nimanka khawaariista argixisada hugus oo shacabka soomaali gumaadka ku aanbaxay waa xalay saqda dhaxan ka faramarinsimay magaalada turturo oo ah magaalo magaalo baadiyada magaalo baadiyaha suq ku taalla oo aad istaraatiiji ah oo muhiim ah runtii suuq weyn oo xoolaha laga dhoofiyin uu ku yaalay oo in la barberi boosaaso xoolaha khaliisa loo dhoofiya halkan baa laga qaadi jiray runtii nimankii waa ka farmareejinay hadda ciidamada xooga dalka soomaaliya geesiyaasha iyo ciidamada walaalehen ama soomagaaraan ku uganda ayaa maxaan ku irahdaa iyo maamulkii gobolka kulli ayaa ku sugan iyo maamulkii degmadaagdegle intaasoo dhan maxaan ku irahdaa waa meeshii ay ka dhibaateyn jireen shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada xooga dalka soomaaliya ee dortorow waa tii madaxyadii ay soo gurayeen macnaha oo biniaadinka tortoro ay keeni jireen hade waxaan ugu nimid marka madaxyadaas inaan u aarno hade ayagana hade waa carareen waxaan rajeynaynaa haddayba carareen ay saas u leeyihiin waxaan rajeynayaa ay soo dhiibaan oo cafiskii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya professor xasan sheekh maxamuud inay ka faa'iidaystaan halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka ka imaanaya gobolka gado ayaa waxa ay sheegayaan in qayba ka mida deegaankaasi ay ka jiraan dhibaatooyin dhanka nolosha ah sida ay laga soo sheegaya deegaanka buurdhuubo oo ka mid ah gobolkaasi wax- dhibaatada ayaana ka dhalatay ka gadaal markii sare u kac xoogan laga dareemay qiimaha cunnada qutulduruuriga la kala siisto ayadoona sidoo kale deegaankaasi uu ka mid yahay deegaanada go'nood- go'doonka ay geliyeen ururka al-shabaab tan iyo markii gacanku-ayntooda lagala wareegay mid ka mid a dadka deegaankaasi oo magaceedu ku koobtay saynab axmed ayaa waxa ay sheegtay in dhibaatooyinka ay yihiin kuwa isa soo taraya siina xoogaysanaya dadkaasina ay haatan u baahan yihiin in lala gaaro gurmad deg deg ah si ay wax kaga taraan noloshooda gobolka gado ayaa ah gobolka ugu nugul dhibaatooyinka haatan ka jira qayba ka mida gobolada koonfur galbeed soomaaliya waxaana gobolkaasi haatan uu marayaa deegaano ama ay marayaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan marxalad dhanka nolosha ah midii ugu adkeed waxaana qaarkood ay yihiin kuwa ay go'doomiyeen ururka al-shabaab halka kuwo kalena weli gacanta ay ku hayaan al-shabaab mana jiraan wax gargaar ah oo gaaro gobolkaasi gada intiisa badan dowladda soomaaliya ayaa kal hore loogu baaqay in deegaanadaasi lala soo gaaro gurmad deg deg ah si wax badani looga taro xaaladda nolol ee haatan ka jirta deegaankaasi dhinaca iyo gobolka shabeellaha dhexena waxaa ka- wararka ka imaanaya degmada raagaceel ayaa waxa ay sheegayaan in haatan ay ka jirto nolol xumo dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ah ayadoona maamulka degmadaasi ugu baaqay dowladda soomaaliya iyo maamulka gobolkaba in si deg dega loola soo gaaro dhanka ca- wax gurmad dhanka caafimaadka iyo waxbarashada oo loo helo degmadaasi sheekh yuusuf oo ah guddoomiyaha degmadaasi ayaa waxa ugu baaqay madaxda dowladda soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudahaba in si deg dega loola soo gaaro caafimaadka iyo waxbarashada degmadaasi xaqay u laheed asigoona arrintaasi ka dhawaajiyey xilli uu kula hadlayay bulsho aad u fara badan oo isugu soo baxday qaybo ka mid a gudaha degmadaasi raagaceele degmada raagaxeele haatan boqolkiiba boqol xagga amniga aad iyo aad ugu fiican yahay barwaaqaa ilaah ka dhigay hata yeeshee horumarintii bulshada dhinaca caafimaadka iyo waxbarashada weli waxay tabaysaa baahi bulshadu arrinkaas ku saabsan waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala baaqa maxaan bilayno in dad badan oo tamafalayaan ah iyo dowladda federaalka oo wakiilka u ah dowladda gobolka shabeellada dhexe in ay ka jawaabi doonaan marka waxaan leenahay waxaan aad u hogsanaynaa in lala soo gaaro bulshada degmada raadxeel oo aad ugu baahan adeega caafimaadka iyo iyo waxbarashada intaba waxaan codsananaa in lala soo gaaro ugu dambeynna wararka ka imaanaya waddanka shiinaha ayaa waxa ay sheegayaan inuu degay markab siday dad rayid ah asigoona markabkaasi ku degay webiga lagu magacaabo san yansiin oo dhaca galbeedka waqooyi bari ee waddankaasi ama koonfur galbeed waddanka shiinaha markabkan ayaa la shee- la sheegay inay saaran yihiin dad rayid oo aad u fara badan oo gaa- ku dhowaad laba kun ah waxaana haatan ay sheegayaan la sida laga xiganaya wakaaladda wararka shiinaha in la doonayo in la baadigoobo raqda dadkii ku waxyeeloobay shilka u galay markabkaasi ee uu ku gadoomay webigaasi warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudana waa naga intaa waxaa idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib ugu kulmayno warkan warka xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu